Degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose, oo ah degmo qadiimi ah oo jirta kumanaan sano, ayaa waxay saameysay muddooyinkii u dambeeyay horumaro kala duwan, gaar ahaan isbeddel weyn oo laga dareemayo amniga. Waxaana si fiican markaasi u socda dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo tacbashada beeraha oo ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanka. Mahdi Axmed Xasan, Gudoomiye Ku-xigeenka Amniga Degmada Afgoye, ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee degmada.
xaaladda amni ee degmada boqolkiiba boqol waay sidaa indhihiin kusoo aragteen degmada xaaladeeda aad iyo aad ayay u wanaagsantahay hadday tahay xag ganacsi xag maamul isku xirka bulshada dhinac walbo maalmahan saa arkaysaan wasiiraan oo imaanayay taasna waxay suuragelinaysaa in ay ammaan tahay ay ka turjumaysaa inay degmada ammaan tahay waxaana si gaar ah uga qayb qaatay oo ammaankaas ilaahay ka sokow mahaddeeda ama ammaanteeda ammaanteeda waxaa iskale ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwanaa degmada ku sugan khaasatan ciidanka booliiska daraawiishta iyo saldhigga isku duubnida ay sameeyaan iyo gaaf wareegga gaafmeerka oo magaalada ay ku sameeyaan iyo sida loola xisaabtamo dadka oo amniga khalkhalka ku ah waxaa kaloo magaalada oo kusoo biiray ciidanka nabad sugidda ayagana oo shaqo fiican ka haayo milatarigiyaa joogo aad iyo aad ayay ciidamada qalabka sida u mahadsan yihiin ganacsiga saa soo aragtay waa magaalada waa magaalo xamar u dhow degmooyinka kale ee waddanka waxay uga nasiib badan tahay xaafad xamar ka mid ee aan ku xisaabi karnaa annaga afgooye sababtoo ah state ahaan waxay ka tirsan tahay koonfur galbeed laakiin waxay aad ugu dhowdahay caasimadda marka xaggan waxaa nooga yimaado xamarna ganacsigii iyo shaqaale ka yimaada intana shaqaale ka taga xagga u shaqo tago dhinac walbo isku xirka oo waxaa waaye gobolladoo dhan micnihii marka safarada la dhaho nadaam walba oo ganacsi aad ay magaalada u hormarsan tahay sida dukaamaysiga aad soo aragteen iyo wixii dhan marka insha allahu khayr aan rajaynayna